bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wasaxbihi ama bacdu yaquulu llahu tabaaraka watacaala aطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan walaa yaxilu lakum an taأkhuduu mima aataytumuuhuna shaya ila an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah fain khiftum an laa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bih tilka xuduud اllah falaa tactaduuha wman yatacaddaa xuduud allahi fa ulaa'ika hum اdaalimuun darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo sagaalaad ee suuratulbaqara ilaahay wuxuu leeyahay aalaaqu alaaqu marataani waa laba goor fa imsaakun fa calayhi qof korkiisa waxaa ahaaday imsaakun haysasho oo bimacruufin si macruuf leh macruuf oo wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaana lagu heesto aw tasriixun ama sii deyn biixsaanin si wanaajin ah lagu sii daayo walaa yaxilu lakum idiin xalaal maaha ragow an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa kii wax ka qaadataan aataytumuuhunna gabdhaha aada siideen walaa yaxilu idiin xalaal maaha lakum adinka an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuuhunna gabdhaha aada siideen shay-an wax inaad ka qaadataan ilaa an yakhaafa inay baqaan mooye gabadha iyo ninkuye allaa yuqiimaa inaysa oogin oo aysa toosin xuduud allaahi xuduuda alle fain khiftum haddaad baqdaan allaa yuqiimaa inaysa toosin xuduud allah falaa junaaxa calayhima labadooda korkooda wax dembigu ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisii iftadat ay isku furatay bihi sheegaba gabadhu tilka taasi xuduudullah waa xuduudii allah falaa tactaduuha ha tallaabinina waman yatacadda qofkii tallaaba xuduud allah fa ulaa'ika kuwaasi hum adaalimuuna waa kuwa daalimiinta ah waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan meeshii looga warramayay waxyaabaha ku saabsan dalaaqa iyo ragga iyo dumarku hadday iskhilaafaan ama isqabtaan kala taga ay kala tegayaan wax ku saabsan waxaan hore usoo ishaarnay waagii hore dalqooyinka dadku hadday gabdhaha furaan gabdhuhu ay u wabaa-inayaan inay sixaad lahaa jire arrintaasna ay dhibaato fara badan ka timid oo gabdhihii ragga qaar ay ku dhibaateeyeen oo gabadhii la leeyahay waa ku furay intaysa ciddada ka bixin oo ciddada ka bixi rabtana haddana laleeyahay waa ku soo ceshaday kadib haddana laleeyahay waa ku furay haddana intaysa ciddada ka bixin laleeyahay waa ku soo ceshaday saasna la yskaga wadaayo gabadhii asagu ma qabo oo isagii xaas fiican uma aha magaca uu nikaaxa mooye qabitaankay magaca mooye mana madax bannaana oo nin kale kama aysa doonan waa ku soo ceshaday marka uu leeyahana dan wanaagsan kama laha ee inuu gabadha ku ciqaabo oo gabadha ku dhibaateeyo oo gabadha ku dhaqan seejiyu raba dhaqankiisana uma ogola cid kale dhaqankeedna uma ogolo inuu cid kale dhaqankeed seejiyana waa raba kadib ilaahi subxaanahu watacaala waa uu xadiday dalaaqa gabadha ninku inta goor iyo inta goorow fursad u leeyahay inuu gabadha furo ee haddana soo ceshado markaasaa waxaa laga dhigay dalqadaha ninku uuba gabadha ku qabo waxaa laga dhigay saddex dalqo saddexda dalqo labada hore labada dalqo oo hore markii uu ku furo wuxuu leeyahay fursad waxuu haystaa ah inuu soo ceshado midda saddexaad laakiin hadday afkiisa ka baxdo gabadhii waa i ka baa-inte rajciye maaha ma soo cesho karo waxaa loo ogolyaha hadduu hal mar gabadha furo oo waa ku furo yidhaahdo inuu soo ceshado waa loo ogolyaha fursaddaas waa ka faa-iideysan karaa haddana mar labaad hadday inta gabadhay asagoo isqabtaan waa ku furo uu yidhaahdo fursad labaadaa u taalla waa ku soo ceshada waa dhihi karaa oo intay ciddada ku jirto waa soo cesho karaa hadday ciddada anki ka baxdo waxaa bannaan inuu weligeeda uu ka doono oo weligeedu uu markaas ku nikaaxiyo sidii gabar cusub loo nikaaxaayay meher cusubna lagula nikaaxsho hadduu dalqada labaad marka ay ka tagto laba asagaa u door leh inuu sabro uu dalqada ku dhawaaqeeda ku sabro gabadhana uu si wanaagsan u heesto iyo inuu gabadha ka sabro see hadduu dalqadaa saddexaad afkiisa ay ka soo baxdo gabadhaas waxay noqdeen gabar ka baa-intay waa ku soo ceshada uma bannaana hadday anki ciddadii caadiga inta tirsato ee ciddada ka baxdana weligeeda inta u tago weligeeda isii dhihi ma karo weligeedu kuma nikaaxi karo oo gabadhu kuma xiranto sida noo imaan doonta ilaa gabadhu ay ka guursato nin kale oy nin kale ka soo marto ilaahi marka wuxuu yidhi alaaqu alaaqu iyo furiinku marataani waa laba goor aalaaqu marataani alyidhi dalaaqa iyo furiinka qofku markuu gabadha furo oo wax soo cesho karo fursadda heestaahi marataani waa laba goor saddex dalqaad ninkuu gabadha ku qabaa marataanina waa la yidhi waxaa laga waramahay waa talaaqa iyo furiinka ninku hadduu gabadha ku furo uu soo cesho karo gabadha ama gabadha hadday intii ciddada ku jirto uu soo cesho karo hadday ciddada ka baxdana gabadhii lagu nikaaxi karo oon loo shardinaynin inay nin kale soo guursato oo weligeedu ku nikaaxi karo waa laba dalqo aalaaqu alaaqu la ogol yahay ninku hadduu gabadha markuu furo uu soo ceshado waa marataani laba goor laba dalqa waa lama dhihin waa laba gooraa la yidhi waa in laba mar dhacdo culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa la isku khilaafsan yahay dalqadaha la israaciyo saddex dalqa iyo suubisaad iga furan tahay iyo sagaal dalqaad iga furan tahay iyo macmacdada soomaalidu ay sheegaan iyo waxaa la midkaha la isku khilaafay haddii saddex dalqaad iga furan tahay uu yidhaah saddexdii dalqo ma israace ma israaci mayso hadduu yidhaha laba dalqaad iga furan tahay labadu ma iska raace ma iska raaci mayso culimmada qaar waxay dhahaan haddii wuxuu afkiisa ka soo baxo carabkiisa ka sheego ayaa loo xisaabinaa saddexdii dalqo uu kula xiriyeed ka badan hadduu sheego saddexdiiaa loo xisaabinaa inta kalena waa laqwi iyo maalayacni hadduu saddexda sheegana saddexdaa loo xisaabinaa saddexdu waa ka dhace hadduu laba sheego labadu waa ka dhace hadduu hal sheego halkuu sheegaa ka dhaca saasay dhahan culimmadu say u badan yihiinna saasay qabaan culimmada qaarna waxay dhahaan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu u ogolaaday qofka muslimka ah laba fursadood inuu helo oo islaantiisii haddii inta care iyo shaydaan wax kala dhex galo dalaaq uu ka yimaado laba fursadood ou gabadha ninku kusoo ceshado ayaa ilaahi subxaanahu watacaala ninka u ogolaada labadii fursadood in la helana waa waajib saa darteed hadduu saddex dalqaan kugu furay yidhaahdo iyo haddaan laba dal uu yidhaahdo iyo hadduu yidhahdo laba dalqaan kugu furay iyo hadduu yidhaahdo hal dalqaan kugu furay waa isla midoo waxaa dhacaya waa hal dalqo waxayna u daliishadeen xadiidka ibni cabaas oo saxiixu muslimka ku yiilay oo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saddexda dalqo waxaa laga xisaabi jirou yidhi hal dalqo xilligii abuubakarna saddexda dalqo waxaa laga xisaabi jirou yidhi cabdullahi bni cabaasaa dhahaasii saxiix muslim ku taalla hal dalqaa laga xisaabi jiray xilligii cumar awalkiisiina saddexda dalqo waxaa laga xisaabi jirou yidhi hal dalqaa laga xisaabi jiray ilaa markii dambe cumar ibnu khataab ou arkay dadkii inay dalqaayinkii fududeysteen oo ay arrintii iyaguba ay isku cariirinayaan oo carabkoodiiba uu ka caado dhigtay saddexaad iga furanta markaasuu markii dambe wuxuu cabdula cumar ibnu khataab wuxuu dadkii ku xakumay saddex dalqo ninkii yidhaahda saddexdaba inay israacayso ummaddii muslimiinta ahayd oo cumar ka dambeeyday intoodii badneedna hadalkaasay qabsadeen markaasay dheheen saddex haddii la israaciyo dalaaqadu waa dhece inaan saddex dalqo oo israacdaah oo aan saddexdal xisaabinaynaa waxyaabaha xoojina waxaa ka mid a aayadan aayadaana ka mid a ilahi wuxuu lehy aalaaqu marataani yacni alaaqa qofku ou hadduu gabadhiisa furo iyo xaaskiisa islaantiisa ou furo uu soo cesho karo waa laba gooraa la yidhi laba dalqa waa lama dhihin waa inay laba goor kala dhacdo fa imsaakun fa imsaakun ay fa caleyhi dushiisa waxaa ahaada qofka imsaakun haysasho gabadha uu haysto bimacruufin si wanaageeda la yaqaanana uu ku haysto ow tasriixun ama suydayna ahaaday korkiisa biixsaanin si ixsaan leh oo samafallana uu kusii daayo ousa ka ceeba sheegayni gabadhii hal dalqaad ku furtay cidday ku jirtaa laba arrimood mid yeel si wanaaggeeda la yaqaan ku hayso gabadhii soo cesho adoo gabadhii ka raba inaad reeraysato reer kuu noqoto oo dhaqanka raba oo ilaahay dartiis kaata imsaakun bimacruufin wa ama gabadhii iska daa ciddada ha ka baxdo ha iska niman doonatee biixsaaninna si wanaajin lena kusii daayo borobagaan iyo caay iyo suuqa ka gubid iyo waxa la midkaa ha u isticmaalin gabadhi waxaa kaloo la yidhi labada dalqo midda dambe markaad rido midda saddexaad ay kuu dhiman tahay markaas dambe oo aad haysato gabadhii aad adoo laba dalqo ku furan aad haysato xaaskaadina ay tahay qorayga hal xabaa kuugu harta halka xabadaad riddo wax dambe riddaa kuuma dhiman wax dambeod col iskaga dhicidaana ma haysatid ka fiirsa marka haddaad gabadha dhaqankeeda rabto raje ka qabto imsaakun bimacruufin ku hayso si wanaagsan gabadha ula dhaqan dalqadana iska ilaali haddaad gabadha ka raje dhigtana markaas gabadha iska fur waxaad noo ogaataa haddii dalqadu markaas saddexaad afkaada ka soo baxdo gabadhaas waa kaa baa-intay ogaaw kuma laabo kartid weligeeduna kuguma nikaaxi karo ilaa waxyaabaha aan noo imaan doona ilaa ay ka yimaadaan walaa yaxilu lakum adinka idiin xalaal maaha ragow an ta'khuduu inaad qaadataan mima aataytumuuhunna gabdhaha waxaad siideen xaggooda inaad ka qaadataan shay-an waxba haba yaraadeene gabadhii waxaa damcday inaad iska dirto ood furto ayaad go-aansata meherna horead u siiday iyo waxyaaba aad siidood ku milkiday waxaasaan ka ceshayna faraha ka qaad nin sharaf la noqo nin wanaagsan oo xurmo iyo akhyaarnimo le noqo ka leexo canfar cunaynta iska daa camarnimada iska daa ka leexo gabadha xoolihi aad siiday ha ka gurubsanine meherkeeda ha ka qaadanine wixii adugu aad leedahay laakiin adaa iska leh waxaas adugu aad leedahay waxaa ka mid ah gurgii la deganaa adaa iska leh haddii guriga gulkigaada u ahaa haddii alaab aad guriga keensatay alaabta milkiyadeeda adaa iska lese gabadhii ma ada siine haddaad marka siido markaas oo tiraahdo alaabtaada iyo sariirihii aad ku seexan jirtay iyo aqalkaada iyo armaajooyinkaada iyo fadhigaada waa kuu daaya haddaad tiraahdo waa raganimo dheeri ah haddaad ku xisaabtamtood qaadatana waa kuu banaanta laakiin waxaa laleeyahay wax kama qaadan kartiin waa wixii meherahay ood gabdhihii siideen ama aad ku milkideen walaa yaxilu xalaal maaha lakum adinka xalaal idin maaha an takhuduu inaad qaadataan mima kii xaggiisa wax ka qaadataan aataytumuhuna aad siideen gabdhaha shay-an wax ilaa an yakhaafaa inay baqaan mooyee ninka iyo naagta isqabaahay allaa yuqiimaa ay ka baqaan allaa yuqiimaa inay toosin xuduud allahi xuduuddii alle fain khiftum haddaad marka baqdaan allaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhimaa korkooda dembi ma ahaanin fii maa shaygii dhexdiisa iftadat ay isku furatay bihi gabadhu mar waxaa jirta gabadha wixii la siiye laga qaadan karo waa goormay waa haddii gabadha iyo ninku isku xumaadaan gabadhuna xaqii lagu lahaa ay ka soo bixi weyso oo la arko gabadhu inay dambaabayso oo aysan ninkii u adkaysan karin oo ay mukhaalifo noqonayso oo mar walba firxad iyo carar ay ku jirto oo ninkii guriga loogu geli waayo hadday damacdo gabadhaasu hadday rabto waxay dhihi kartaa waxay dalbo kartaa waxa la yidhaha khulci oo waxay dhihi kartaa ninkan waa nacay ninkan haleega furo hadday arrintu marka halkaas tagto oo dadku ay arkaan inaan gurigaanu guri wanaag ku dhisnaaha awsa ahayn ajir iyo xasanaadna aan la kala helayn habeen walbana buuq iyo eray iyo dagaal iyo fur iyo kufuri maa ay joogto waxaa bannaan in ninkaasu wixii gabadhaas ou siiyey oo xoolaa oo xaggeeda ka maray oo meher ahaa in loo celiyo ama dahabi wuxuu siiyey in loo celiyo celinta iyadoo ay xoolaha celin ay ku dambaabi mayso cunidda ninku xoolahaas loo soo celiyo uu cunaha oo xoola ka dhigaana ku dambaabi uu maayo ninkaanu gabadhan waa uu rabay waa u jeclaa guurkeedu raalli ku ahaa dhaqankeedu raalli ku ahaa ku qanacsanaa ayadaa laakiin iska nacda ninka la iskugu dari maa marka cayr iyo iyo xila la-aan la iskugu dari maayo haddii asagoo uusan ka tanaasulin xoolaha waxaa u bannaan in xoolaha xoolihii ha laysoo celisho u yidhaahdo xoolihii ha loo soo celinaa xoolihii markii loo soo celisho gabadhii waa iska furaa gabadhiina kuma laaba karo markaas rajciya maa kuma laaba karo intay ciddada ku jirto walaa yaxilu lakum an taahuduu mima aataytumuhuna shayan ilaa an yakhaafa inay baqaan mooye ninkay naagta isqabaahay ay ka baqaan maxay ka baqayaan allaa yuqiimaa inaysa toosin xuduud allaahi xuduuddii alle oo soodimihii alle aysa ilaalin inay ka baqaan mooye oo islaantii mukhaalafanimo iyo amar qaadasho la-aan iyo dambaaw in looga cabsada maahane fa in khiftum haddaad muslimiinay marka baqdaan iyo madaxay allaa yuqiimaa inaysa toosin xuduud allaahi xuduudda alleh falaa junaaxa calayhimaa labadooda korkooda wax dembigu ma ahanin fii maa shaygii dhexdiisa ma ku dambaabayaan iftadat ay isku furatay bihi gabadhu wa isfurane xilligii nabigana waa dhacday calayhi salaatu wasalaam gabdhaha nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam gabdhihii saxaabiyaadka qaar ka mid a u imaanaye waxay lahayn hebel waa nacnay waxaa deertaan gaaroon ka sheegnana lama arko laakiin waxyaaba uun asagu hadda dhibaatooyin gaarhu geystay oo ku sifaysan yahay laga hadli mayne waxyaaba uun ilahay u abuuray wax lamid ay uga sheeganayeen abuurka iyo muuqaalka iyo waxyaaba ku saabsan markaasaa nabigu la alayhi salaatu wasalaam xoolihiisii siiya ninkiina wuxuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iska fur waxaan bannaanay inay culimmadu sheegaan oo ah in ninku si xooluhu ugu soo laabtaan oo islaanta u dhibaateeyo gabadha u xarxarkuunto gabadha u garaaco gabadha u cunaqbateeyo gabadha u dhibaateeyo gabadha wejiuxnimo iyo weji dadabnimo uu nafta uga qaado si gabadhu ay marka dambe u tiraahdo war wax allaala waxaad ugu leheed waa ama aad isiida waa ku siinaa meherkii waa kuusoo celinaa mar un iska kee fursay u tiraa saas xooluhu xalaal ku noqon maayaan laakiin xooluhu saas ninka xalaal ugu noqon maayaan laakiin iyadoon saasu jirin haddii laysku afgarto in labadan qofood la kala diro xoolihiina gabadhu ay soo celido xoolahaasu ninkaas waxay unoqonayaan xalaalay u noqonayaan xoolihii uu siiye xoolo uusan siin ma u bannaan tahay khilaafaa ka jira inuu yidhahdo dalqadaha iga gado meerkii uu siiyey wixii la midka waxay ahayn labaatan garaamu dahaba maalan markaasu wuxuu leeyahay boqol garaamu dahaban kaa raba culamada qaar waxay dhahaan waa u bannaan tahay culamada qaarna waxay dhahaan uma bannaana ama ha u bannaanaato ama yse u bannaanaane hadday gabadhu samaydana ee uu furana gabadhii waa khulci waa arrintaasi waa waxay ka noqdo ka baa-inta tilka taasi xuduudullaahi waa xuduudda alle ee falaa tactaduuha ha tallaabinina oo haka gudbinina waxyaabahaas lasoo sheegay oo axkaamaha waa xuduudi ilaahay waman yatacadda xuduud allah xuduudda alle ciddii tallaabtana fa ulaaika kuwaasi hum adaalimuuna waa kuwa daalimiinta ah fain طallaqahaa haddii uu marka gabadhii furo markii saddexaad falaa taxilu lahu asaga xalaal u noqon mayso min bacdu markaas kadib xataa tankixa ilaa ay ka guursato zawjan nin hayrahu asaga aan ahayn fain طallaqahaa haddii kaas kale ou furo falaa junaaxa calayhima korkooda labadii hore ma ahaanin dembi an yataraajaca inay isku laabtaan in dannaa hadday yaqiiniyaan an yuqiima ama ay maleeyaan an yuqiima inay oogayaan xuduud allahi xuduuda alle wa tilka taasi xuduudullaahi ayay ahaatay yubayinuhaa alla wou caddaynaa liqowmin ayuu caddaynaa oo yaclamuuna wax og waxaan soo marnay in ninka uu gabadha ku qabo saddex dalqo dalqada koowaad markuu furo inuu xaqu leeyahay inuu soo ceshado fursadu haystaa dalqada labaad hadduu ku furo haddana fursadu haystaa oo fursad waxuu haystaa inuu mar labaad soo ceshado dalqada saddexaad hadduu ku furo fursaddu waa ka dhammaane dalaaqa saddexaad mar hadduuba ninka ka dhaco gabadhaas waa gabar ka baa-intay cidday tirsanee markay ciddo tirsatana ninkay rabtay guursane intii ciddada ku jirto sooma cesho karo weligeeduna kuma nikaaxi karo hadday ciddada ka baxdana warkeed baddaa gabadhaas waa gabar baa-inta waa uga dhammaatay ninkaas waxay ugu soo laabo kartaa ninkaas oo ninkaas u guursan karaa inuu arko gabadhii oo asaga kadib nin kale oo guursada isagu markay ciddadiisa tirsato ciddadiisa ka baxdo kadib inay nin guursato ninkaas iyo iyaduna ay is isticmaalaan shardi waxaa inay is isticmaalaan oo is arkaan oo is dhadhanshaan oo uu naageysto waa shardi kadibna kii furo markuu furo kadibna ciddo tirsato ciddadana ay ka baxdo markaasuu isku soo sharaxi karaa guurkeeda iyo inuu guursado shuruudo badanaa ku xidhan dalqada saddexaad ninku markuu gabadha ku furo waa inay horta asaga ka ciddo tirsato markii isaga ka ciddo tirsato ciddada ka baxdana kadib waa inay haddii ninkii hore uu guursanayo wuxuu ku guursan karaa inay nin kale guursato ninkaas kalena oo u galmoodo kadibna uu ninkaa iska furo isagoo qaba hidee awaleysa ku xirmayne uu ninkii labaad iska furo markau furana waa inay ciddadii haddana tir ninkaas labaad ka ciddo tirsato oo ciddadii ka baxdo markaas dambe ninkan waa u xalaal say xalaal ugu tahay waxay xalaal ugu tahay waa ku soo ceshada ma dhihi karo waa inuu weligeedii ka doono weligeedii hadduu ka doono ee lagu nikaaxiyana saddex dalqay kula nikaaxsamee markaas bil ijmaac saddex dalqo ayuu ku qabaa markaas oo cusub ayuu ku qabaa waxay culimmadu ka warramaan haddii guurka labaadoo gabadhu ay guursane uu yahay guur ka la yidhaahdo soomaalidu ay dhahaan maxlalsha ninaa gabarh dalqadii saddexaad ku furaaya gabadhiina waa ka sabri weynaa iyaduna waa ka sabri weyne war shaydaanana kala dhex galay maxaan samaynaa culimmadiiyaa lagu or ordaa shiiqa mara loo tegaa wax laydiin hayo oo qawi iyo qiil ah midna lama arkaa leey gabadhaan ninka uma bannaano ilaa ay nin kale soo guursato kadib shaydaana u sheekayna markaasu wuxuu leeyahay maa nin raadino labadoodii ayaa nin isla gooba ama qof kamid a nin raadine ninkii ama lacag la siinaa waa lasoo keraysana waa ninkii nabiga uu ku sheegay caleyhi salaatu wasalaam ataysu lmustacaar oo orgey ari lagu daysto oo kale oo cid laga soo wata orga qooroo qooqanoo cid laga soo wata darisa ee ariga lagu daysto oo kalea nabiga ku sheegay caleyhi salaatu wasalaam orgigaasoo kale wax ay raadinayaan oo aan diin ilaahay ilaalinaynin kadibna waxaa leeyahy waxaan rabnaa inaad gabadhan guursato ama waxay leedahay inaad guursataan rabaa kadibna aad isticmaasho kadibna iska kay furto intaan qaado ama waxyaabo kale ama ciwadaa la siiya ama ciwad la sii maayo way dhacdaa taas wax ma ku xalaaloobayaan mase ku xalaaloobi maayaan bil ijmaac horta waa xaaraam waxaas nabiguna waa ka diga caleyhi salaatu wasalaam kan ii wax maxlalay dhahaya iyo kan maxlasha ku dhacaya labadu waa malcuuniin nabigaa lacnaday caleyhi salaatu wasalaam waa lacnadan yihin oo waa dembiilayaal oo kabiira min alkabaa'ir ay ku jiraan war male midaas laakiin hadday saas sameeyaan oo ninkii inta gabadhii weligeedii ka doono lagu nikaaxsho oo uu isticmaalo oo iska furo oo ciddadii ka baxdo kii hore ma ku nikaaxsameye mase ku nikaaxsameye meeshaas waa meesha warku ka jira halkaasaa la ysku haya laakiin inay xaaraam taha la yskuma hayo waxaasuna sifa dad waaweyn ay ku dhaqmaan ama sifo wanaagsan maaha marka horeba fiirso dalqada saddexaad markii aad haysato horaan usoo marno nin col hortaagan iyo cadow hortaagan qoragana hal xabad ugu jirto ayaa tahay halkaas haba ku baqa dirir marka hadday kaa dhacdo laakiin isdhiib haddaad halkaas dalqa marka ay kaa dhacdo bis waa gabadha ka sabar faraha ka qaad haddii gabadhii oo isgaroobee oo garoob ah oo nin inta gadaashaa guursaday markii ciddada adiga kaa tirsatay kadib ciddadii ay ka baxday gadaashaa nin inta guursaday oo khiyaarkeed iyo khiyaarkiis ku guursaday kadibna ninkii uu soo fura kadibna ciddadii ka baxda haddaad aragto waa kuu bannaan tahay inaad ku laabato laakiin in aduu arrintaas qalqaalido wax kuu bannaan maaha fa in allaqahaa wuxuu yidhi ilaahay marka haddii ninku uu furo gabadhii markii saddexaad falaa taxilu lahu u xalaal maaha min bacdu gabadha markaas kadib u xalaal maaha ninkaas xataa tankixa ilaahay ka guursato sowjan nin oo hayrahu asaga aan ahayn fain allaqahaa haddii uu furo marka kii labaad falaa junaaxa calayhima ninkii hore iyo gabadhii korkooda wax dembiyu ma ahaanin an yataraajaca inay iyagu isku laabtaan waa goormay in dannaa an yuqiima hadday maleeyaan inay toosinayaan xuduud allaahi xuduudda allo oo sharciga ku dhaqmaayaan laakiin haddii xumaantii marka hore lagu kala tegay weli ay meeshii taagan tahay iyo islacnadii iyo isdhibaatayntii iyo isjaa-ifayntii in laysku laabto maaha wa tilka taas laga soo warramay oo alaaqay waxaa ku saabsan ah xuduudullaahi waa xuduuddii alle iyo soodamihii alle yubayinuhaa alla waa caddaynaa liqowmin yaclamuuna wax og oo waxgarta ayuu u caddaynaa waxaana la rabaa in lagu dhaqmo ciddii ku dhaqmi weydana waa juhaal darsigeennuna maanta halkaasaa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq